Tartanka kubbadda cagta oo loo qabtay ardayda dugsiyada sare ayaa lagu soo gabagabeeyay degmada Afmadow iyadoo ujeedka loo qabtay uu ahaa isdhexgalka bulshada. Mas'uuliyiinta ugu sarreeya ururka kubbadda cagta degmada Afmadow, ciyaartoydii hore ee gobolka Jubbada Hoose iyo qaar ka mid ah maamulka goobaha waxbarashada ee magaaladaasi ayaa ka qayb galay munaasabadda. Guddoomiyaha ardayda iskuulka Afmadow, Anas Maxamed Bashiir, ayaa ka warramaya muhiimadda loo qabtay tartanka.
maxaad oo dhan waxay u sugnaatay allah subxaana wa tacaala oo inoogu soo dhammeeyey kulankii shalayto ee noo qabanqaabiyeen maamulka degmada gaar ahaan najiib axmed cabdulaahi najiib aad ayaan u mahadcelinaya asaga wuxuu ahaa ninkii oo kulankaa qabanqaabiyey oo labada iskool inay banooni wada dheelaan soo qorsheeyey ahaa asagana oo kaabka u dhigay ninkaas aad aan ugu mahadcelinaya waxaan kaloo u mahadcelinayaa maamulka iskoolka oo oo baliyaska juhdi dheeri ah ku bixiyey dhanka maaliyad ha noqoto dhan walba ha noqoto oo juhdi dheeraada ku bixiyey waxaan kaloo u mahadcelinayaa baliyaaskii shalayto guusha soo hoyey dhammaan anigoo kala reebayn waxaan leeyahay hambalyo hambalyo bahda iskuulka afmadow primary and secondary school waxaan rajaynayaa guushan iyo guulal ka sii badanba inaan gaari doono insha allah hadduu alla idmo waana mahadsantihiin Qaar ka mid ah ardayda loo qabtay tartanka kubbadda cagta ayaa ka mahadceliyey.
Een, marka koowaad alla subxaana wa tacaala ayaa mahad iska leh marka labaad waxaan aad ugu hambalyeynayaa een, tartanka ka dhexeeya dugsiga sare dhexe ee deg- ee waamo iyo dugsiga sare dhexe oo secondary sidoo kale afmadow waxaa khaasatan aan meeshan ugu mahad celinayaa agaasimaha oo maxaayeede maaliyadda najiib oo noo dhigay koobkan eh, inaan ku looltabno taasoo ka dhexaysa laba dugsi dugsiga uu ku guuleystay afmadow hambalyo ayaan le- ayaan leeyahay ciyaartoyda aad iyo aad ay u dhiirinaayeen sidoo kale waxaan u ba- u hambalyeynayaa maamulaha iskuulka dugsiga afmadow kaasoo asagana dhiirigelin sameeyey iyo agab isboort iska caawiyey in ay ku dheelaan السلام عليكم إن سلام كدب waxaa markood marka la maslaxad mahad iskala Allah subhanahu wa ta'ala ee waxaa halkan waxaa waxaa kaloo halkan u mahad celinaya madaxda agaasimaha Najiib Axmed Cabdullaahi Muuse oo kulankii quruxda badnaa shalay labada iskuul u qabtay een kulankaas wuxuu ahaa kulan shalay een daawasho muujin oo si wanaagsan noo soo dhamaaday waxaa kaloo halkan u mahad celinaya maamulaheena Cabdiwahaab Khaliif oo asagana kulankaas ka qayb galay xagga maaliyadda haday noqoto dhan walbo waxaa kaloo halkan u mahad celinayaa baliyaaskii shalay sidii quruxda badneed u ciyaaray een, oo iskuul sharaftiisa muujiyeen iskuul sharaftiisa kor u qaadeen waxaan leeyahay waa mahadsantiin idinkana shalay halkaas waxaan doonayaa inaa wax kale kasii wadaan qiimaha maaliyadda najiib axmed cabdullaahi aad buu mahadsan yahay iyo maamulka iskuulkeennaba afmadow primary and secondary school waxay soo hoyiyeen guul fiican oona ah mid lagu daydo waxaan rajaynayaa inay guushani eh, halkaa ka sii wadaan